waxaanan rabaa inaan halkan kusoo bandhigno arrin dadka xaafadda aad u dhibtay oo ah dhaca moobeelada iyo tuugada oo kusoo badanayso inay caawa shacabkii gacmahooda ayaga isugu gurmadeen ee guulihii ugu horreeyeen ay soo hoyeen ay soo qabteen laba burcad ah oo dadka xaafadda ama guud ahaan degmooyinka kaleetaba wax ka dhici jireen inay shacabku gacmahooda ayaga kusoo qabteen xaruntana ay keeneen ayagoo dhahaya waa inay nagala wareegaan hay-adaha amniga shaqada wanaagsan ay qabteenna waxaan rabnaa run ahaantii ka maamul ahaan inaan uga mahad celinno shacabku haddaysan ayaga shaqeynin nabadna ma heli karno horumarna ma gaari karno in shacabku ay maanta ka dhabeeyaan codsigani ahaa in amniga ay kaalin weyn ku leeyihiin kalena shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka tanna waa tusaale shacabka degmada warta weliba dhallinyarada waxaan leeyahay waxaa noqoteen horseedkii amniga in shacabku uu gacantiisa kusoo ceshado waana idinkaga mahad celinaynaa dhallinyarada lasoo qabtayna waxaa loo gudbinaa hay-adaha amniga sharciga la horgeyn doonaa dhammaanna intii qayb ka qaadatayna si gaara uga mahad celinaynaa shacabkana waxaan mar kale ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka waa mahadsantiin